أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu helno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah kulamo ay garwadeyn ka ahaayeen dowladaha reer galbeedka oo mar kale ka furmay xerada xalane kooxda riddada iyo mucaaradka oo wejiyo badan leh oo si toosa isku hor fadhiistay wararkii ugu dembeeyey ayaan caawa idiin haynaa dowladda xabashida etoobiya oo soo bandhigtay dood ay si cad ugu taageerayso aqoonsiga maamulka ashahaadla dirarka ah ee somalilan uu ka helay yuhuudda sahyuuniyadda ah warbixinna ayaan idinkaga haynaa kooxda riddada soomaaliya oo heshiis cusub oo lagu boobayo khayraadka dalka la gashay mid ka mida dowladaha waqooyiga afrika qodobada kale waxaa ka mid a qaar ka mid ah wilaadda wilaayaadka islaamiga ah oo booqday mid ka mid ah macaahidda soo saara ducaadda wilaayaadka islaamiga ah booqashadaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا waa habeennimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan kulamo ay garwadeyn ka yihiin dowladaha reer galbeedka ayaa mar kale ka furmay xerada xalane iyadoo kooxda riddada soomaaliya iyo mucaaradka oo wejiyo badan lehna ay si toosa isku hor fadhiisteen haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo ah laaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada xudur waxay ku dileen askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray cismaan jareer waxayna ka furteen qori e k afartan iyo toddoba ah iyo booshkiisa sidoo kale qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada janaale ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku lugeynayay gudaha magaaladaasi waxaana jira khasaare soo gaaray kufaarta afrikaanta waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxda villa soomaaliya oo heshiis hordhaca la gashay dowladda masar golaha wasiirada ee maamulka uu garwadanka ka yahay xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo khamiis ah magaalada muqdisho ku ansixiyey heshiisyo hor leh oo ay la galeen dowlado shisheeye laguna boobayo khayraadka dalka heshiisyadan xaaraanta ah oo lagu tilmaamay kuwa is-afgarad ah ayaa waxaa ka mid ah mid ay la galeen dowladda masar oo ku saabsan waxa ay ku sheegeen horumarinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada gaadiidka badda iyo dekadaha wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee villa soomaaliya ninka lagu magacaabo cabdulqaadir maxamed nuur ayaa golaha wasiirada uga mahadceliyey ansixinta heshiiskan oo uu tilmaamay in uu xoojinayo xiriirka ay la leeyihiin caalamka wargeyska adis standard ayaa sheegay in heshiiskani uu daba socdo heshiis ku saabsan gaadiidka badda iyo isku xirka dekedaha badda cas oo ay masar iyo eritereya kala saxiixdeen intii lagu jiray booqasho dhowaan ay magaalada asmara ku tageen wasiiro ka socda xukuumadda qaahira kadib heshiiskaasi maamulada qaahira iyo asmara waxay mar kale adkeeyeen mowqifkooda ah in maamulka iyo amniga badda cas iyo gacanka cadmeed ay si gaar ah mas-uul uga yihiin oo keliya dowladaha ku tirsan xeebaha kadib markii abiy axmed uu sebtembar xariga ka jaray biyoxireenka alnahda ee webiga niil waxaa sii xoogeystay khilaafka labada dal waxaanay masar tan iyo markii tan iyo wixii ka dambeeyey xilligaasi waday dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shirarkii mucaaradka iyo kooxda gurgurte oo muqdisho ka furmay magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirarkii u dhexeeyey mucaaradka iyo kooxda riddada soomaaliya kaasi oo ay horay u iclaamiyeen gaalada beesha caalamka oo ah kuwa sida rasmiga ah u maamula nidaamka riddada shirkan oo gelinkii dambe ee maanta ka furmay xerada xalanee ayaa la isugu keenay xubno ka socday dhinacyada mucaaradka iyo kooxda talada haysa ee uu hoggaanka u hayo murtad xasan gurguurte wakiilada reer galbeedka oo dhexdhexaadinayay dhinacyada ayaa dhegaystay doodaha dabadhilifyadooda isdiidan waxaana kulankaasi sida la sheegay lagu soo bandhigay doonista dhinac kasta ee doorashada ilawareedyo ayaa sheegaya in beesha caalamka ay dhinacyadu fartay inay dib isugu soo laabtaan oo wadahadallada ku aadan arrimaha doorashooyinka ee la isku hayo halkooda laga sii wado xubno ka socday farmaajo oo shirka ka qayb galay ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen ku sheegay in kulanka koowaad uu soo dhammaaday nooca doorasho ee ay doonayaan ay soo bandhigeen ilaa toban qodob ayna shaaciyeen beesha gaalada caalamka ayaa marka ay isfahmi waayaan dabadhilifyadooda isugu keena kulamo qoorqabad ah oo wejiyo isdiidan la isaga horkeeno si ay uga wada hadlaan arrimaha ay isku hayaan ee doorasho gaaleedka waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa meydadka tobannaan askari oo ka tirsanaa xuutiyiinta oo la geeyey cisbitaalada gobolka xudayda tobannaan meyd oo ahaa maleeshiyaad xuutiyiin ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay la geeyey cisbitaalka milatariga ee magaalada xudayda ee dalka yemen ilawareedyo maxalli ah ayaa sheegay in tirada meydadka la geeyey cisbitaalka ay ka badan yihiin soddon meyd kuwaas oo la sheegay inay yihiin xubno ka tirsan kooxda oo lagu dilay iska horimaadyo dhacay maalmihii lasoo dhaafay ilowreedyadu waxay intaasi ku dareen in meydadka laga keenay jiidda hore ee dagaalka ee koonfurta gobolka xudayda kadibna si toos ah loogu soo wareejiyey cisbitaalka milatariga ee magaalada cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dowladda xabashida itoobiya ayaa soo bandhigtay dood ay si cad ugu taageerayso aqoonsiga uu maamulka ashahaadala dirarka ah ee somalilan ka helay yuhuudda sahyuuniyadda ah haddaba warbixin amuurtaasi daran waxaa halkan inooga soo jeedinaya nuur cali warsame abusheyba institute of foreign affairs oo ah macad cilmi baaris iyo tababar diblomaasiyadeed oo hoos yimaada wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa daabacay maqaal uu si cad ugu barbar istaagay dooda maamulka ashaaladirirka ee somalilan maqaalku wuxuu tilmaamay in dooda somalilan haddaysan ku koobnayn oo keliya helitaanka aqoonsi rasmi ah balse muhiimaddeedu ay sii kordhinayso doorka istaraatiijiga ah ee ay ku leedahay amniga badda cas ee dekedaha xeebaha iyo marinada badda ka dhigtay goobo qoodaha adduunku ay ku tartamayaan sidaas daraaddeed ayuu maqaalku yidhi muhiimadda istaraatiijiga ah ee somalilan hadda laguma go'aamiyo oo keliya in si rasmi ah loogu aqoonsaday dal madax bannaan iyo in kale balse ay tahay in quwadaha gobolka iyo kuwa dibadduba ay u arkaan inay tahay lamaani lama horaan u ah amniga iyo saadka qormadu waxay sheegtay in dhaqdhaqaaqyada soo ifbaxaya ay muujinayaan in aqoonsiga hadda uusan ahayn oo keliya arrin sharci ah balse uu noqday aalad istaraatiiji ah oo ay dowladuhu u adeegsadaan inay ku helaan amni marinbadeed iyo saameyn siyaasadeed oo gobolka ah siday carbowday qormadu waxaa horey loo aaminsanaa in somalilan marka hore ay u baahan tahay aqoonsi rasmi ah si ay u hesho xiriir iyo iskaashi caalami ah oo weyn balse aragtidaasi ayaa hadda sii daciifaysa maadaama iskaashi dhab ah uu bilaabanayo idoo aan weli la aqoonsan amni darro uu sheegay maqaalku inay kusii kordhayso badda cas iyo loolanka quwadaha ayaa abaabalmandaba ka dhigay marinbadeed istaraatiiji ah taasoo kordhisay ayuu yidhi muhiimadda dekadaha iyo xeebaha somalilan ee dhinacyada amniga iyo ganacsiga ilaalinta amniga marinada badda ayay qormadu tilmaantay inaysan ku xirnayn oo keliya joogitaanka ciidamada badda balse loo baahan yahay dekado la isku halayn karo xarumo saad iskaashi sirdoon iyo maamul xeebeed oo xasiloon goobta somalilan ee gacanka cadmeed ayay qormadu sheegtay in maamulka hargeysa ay siinayso muhiimad istaraatiiji ah oo ka weyn arrinta aqoonsiga taasoo keentay in dalal shisheeye oo leh dano waaweyn ay xoojiyaan iskaashiga ay la leeyihiin iyagoo aanan sugin aqoonsi rasmi ah lamacaamilka maamulkan aan la aqoonsan ayay qormadu xustay inuu ka dhigan yahay in somalilan si tartiib ah ugu dhex milmayso xiriirada amni dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee gobolka iyadoo loo marayo iskaashi dhab ah iyadoo aqoonsi rasmi ah weli aan helin maalgashiga heshiisyada ganacsiga iskaashiga amniga iyo xiriirada diblomaasiyadeed ayuu maqaalku sheegay in somalilan uu siinayo xiriiro caalami ah oo shaqaynaya taasoo hoos u dhigaysa baahida degdeg ah oo ay u qabtay aqoonsi caalami ah faa'iidada istaraatiijiga ah ee somalilan ayaa abuuraysa qaabab iskaashi oo si dhab ah caadi uga dhigaya doorkeeda caalamiga ah xitaa iyadoo xaaladeeda sharci uu weli muran ka taagan yahay ayaa lagu yiri maqaalka uu baahiyey machadka arrimaha dibadda ee etoobiya sida qormadu ay xustay dekadda berbera waxay ka gudubtay inay noqoto oo keliya dekad ganacsi waxayna isu bedeshay xarun istaraatiiji oo muhiim u ah amniga badda isku xirka gobolka iyo tartanka quwadaha gobolka iyo kuwa caalamka maqaalku wuxuu sheegay in ku tiirsanaanta etoobiya ee dekadda jabuuti ay tahay halis dhaqaale sidaas daraaddeed ayuu yidhi etoobiya waxay berbera u noqon kartaa marinbadeed kale oo ay ku xoojinayso ganacsigeeda kuna sugto adkeysiga dhaqaalaheeda warbixintu waxay sheegaysaa in goobta somalilan ku taalo oo keliya muhiimaddu aysan ahayn balse qiimaheeda istaraatiijiga ah ay kordhiyeen ayay tiri xasiloonida siyaasadeed awoodda maamul iyo kaabayaasha ay leedahay kuwaas oo juqraafiyadeeda isu bedelaysa fursada istaraatiiji ah qormadu waxay si cad u iftiimisay in etoobiya ay u baahan tahay helista marinobadeed kala duwan iyadoo diiradana ku haysa dekadda berbera maadaama ayay tiri ay haatan noqotay arrin istaraatiiji ah oo la xidhiirta amniga iyo loolanka juqraafiyadeed ee gobolka qorshaha etoobiya ee ah inay berbera ka hesho marinbadeed ayay qormadu hoosta ka xariiqday inuusan mar dambe noqon doonin waxa ay ku tilmaantay arrin dhaqaale oo keliya maadaama somalilan ay sii yeelanayso ayay tiri door amni oo gobolka ah hay-adaha gobolka sida midooda afrika iyo igad ayay warbixintu sheegtay in mabaadi'doodu ay weli ku salaysan yihiin ilaalinta xuduudaha iyo midnimada dhuleed ee dalalka islamarkaana wadahadalladu lagu xaliyo wixii khilaafaad ah balse xiriirada cusub ee somalilan ayaa caqabad ku noqday xeerarkaasi sida lagu sheegay warbixinta inkastoo dalal badan ay weli ka walaacsan yihiin aqoonsiga somalilan haddana haddanaha istaraatiijiga ah sida amniga ganacsiga iyo marinbadeedka ayaa si isa soo taraya u hagaya xiriirka uu maamulka hargeysa la yeelanayo dalalkaasi sidaas daraaddeed waxaa suurtagal ah ayaa lagu yiri maqaalka uu daabacay machadka i f a in iskaashiga sii kordhaya ee lala yeelanayo somalilan uu marka hore caadi ka dhigo xiriirka kadibna uu u horseedi karo aqoonsi rasmi ah maqaalku wuxuu carab dhabay in somalilan arrinteedu hadda aysan ku koobnayn oo keliya raadinta aqoonsi balse ay noqotay arrin istaraatiiji ah oo la xiriirta amniga badda cas tartanka quwadaha muhiimadda dekadaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha institute of foreign avirus ayaa qormadan uu daabacay lagu sheegay in arrimaha soo jira awgood laga yaabo in mustaqbalka somalilan uusan ku xirnaan oo keliya helitaanka aqoonsi rasmi ah balse uu ku xirnaado doorka ay ka qaadato nidaamka amni ee gobolka ee hadda dhismaya dooda noocan ah ee etoobiya ay soo gudbisay kuna taageerayso go'itaanka maamulka ashaardirirka somalilan ayaa salka ku haysa damaceeda gurcan oo ay ku rabto inay ku xaqiijiso heshiiskii xaaraanta ahaa ee labada kun afar iyo labaatankii ay kala saxiixdeen muuse biixi iyo abiy axmed كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka qaar ka mid ah wilaadda wilaayaadka islaamiga ah ayaa booqasho ku tegay mid ka mid ah macaahidda soo saara ducaadda wilaayaadka islaamiga ah macadka cabdalla casaam oo ah macad soo saara ducaadda misna hoos taga maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa wax ku barta ducaad kala duwan oo isaga kala timid inta badan wilaayaadka islaamiga ah dhowaan waxaa booqday xarunta macadkaasi oo ku taala deegaan ka tirsan wilaayada baay wilaadda wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bokool iyo qaar ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah ugu horeyn munaasabaddii booqashada waxaa bandhig ku sameeyey ardaydii ducaadda ahaa ee macadkaasi dhiganayay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رب أحانت إلهي أمرمي رسوله رسول شيء الرؤيا رؤيدي بالحق حال حق هاتي لتدخلن قلاسا وقلاسا المسجد الحرام مسجدك حرمة بدناي إن شاء الله إلهي أرمشيد إلهي قلاسا آمنين إذنكو آمين أتن محلقين حالها نهير ذو إسنكو أتن رؤوسكم مذيالكم ومقصرين هانو قابصة ذو حال إسنكو أتن لا تخافون وعبصة فعلم إلهي أغاني ما شيء لم تعلم إسن أغاني فجعل والي من دون ذلك دخولك صورتسب فتحا فتح قريبا دو marka aayada sababa in sheegayna culimadu ma leeyahay rasuulka kiriyoodi sallallahu alayhi wasallam usoo maka gala si asxaabtiis oo cumraysadayaan markaasaan ka sheekay kadib markii been oo xudeybi maaragta la hakanagay gaalada horroogsatay kufaar quraysh ya marka ma yereena bacdu saxaabada kamita inay ru'yaaka yaa rasuulallah ru'yada aragayta oo kuwa naxna nagibwa ilaahay madaasa aayada hadaji ilaahay wali rasuul shan ballan qaadi oo ru'yada eh umrumayaa leer masjidul haramna galaasan oo galaasan oo ilaahay beer marka haddii ilaahay ma هو إله الذي عليه وأرسل الدري رسوله رسول شه بالهدى هنوما لدري ودين الحق الدين حقه ليظهر إن إله هموجه كرويلو هو دين كسحقه على الدين الديمو كالكله دمانتيوب وكفاك فلنا بالله إلهي شهيدا مرغاتان إن هذا رسول أتوسع كدري إلهي أبو كفلا مرغاتان وسين كفلا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين باب التوبة هذا كان باب التوبة توبة أو بابية قال العلماء علماء وهايران التوبة توبة واجبة واجب واي من كل ذنب ذنب كستي الكتوبة كان يا واجبي فإن كانت المعصية معصية هدي أهاتا بين العبد وبين الله إلهي أدونيس دهوة هدي أهاتا تعالى سري لا تتعلق هكهرنان بحق آدمي آدمي حق السا هكهرنان فلها توبداس وها أصنع ثلاثة شروط سده شرطي أصنع أحدها تيكوات أن يقلع إن أس وكفقاي واي عن المعصية معصيد إن كفقاي معصيد أصوبيا لأصبنا أسكمراي واي والثاني تلمات أن يندم إن أسكشلاي واي على فعلها فعل كدني أسكشلاي معصيد أسكسماية فعل كدني أسكشلاي والثالث كسدهات أن يعزم إن قعنصاي واي ألا يعود إن أسونقا إليها إي حقد أبدا وليس معصيد أسكتوب كان إن أسقعنصاي إن أسونقا إنت أسنولها فإن فقد هدي اللي وياي أحد الثلاثة سدهت أنسان شيخ نمت هدي اللي وياي لم تصح توبته تائبك توبدس مس أنصحته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد كتاب البيوع هذا كان كتاب البيوع بعياله أي كتاب هي وغيرها بعيالها غير كوضع من المعاملات وحيابها بلشدة دحمراء ومعاملات بلشدة دحمرتا البيوع بعيالها ثلاثة أشياء وسدح شيء كان كواد بيع عين عين قريتان كذا أنت صوم مشاهدة حاضرة وماشي جوكتو laga helay fa jaa-izun fa huwa beecaas jaa-izun waa mad bannaan kan labaad baycu shay-in shay gaditaankiisa shaygaasoo mawsuufin la tilmaamay fi dimmati ruux mas-uuliddiisana lagu tilmaamay fa jaa-izun fa huwa beecaas jaa-izun waa mid bannaan idaa goor ayuunu bannaan yahay wujidati sifatu sifada la helay calaa maa wusifa bihi sifada si lagu tilmaamina loo helo beeca kan saddexaad waa baycu caynin cayn gaditaankeeda wey cayntaasoo qaa'ibatin aan jooginoo meesha ka maqan lam tushaahad haddana xaadir aan ahaynoo ruux tilmaamana aan la haynin falaa yajuusu taas gaditaankeeda ma bannaana wayasixu waxaa ansaxaya beecu كل ظاهر شيء كستو ظاهر كو كستو ظاهر بيعيسى يا انصحاي كاسو منتفع به لو انتفاعه او مملوك هدنا شيء له هو ملكين كرا السلام عليكم اخي الكريم وعليكم السلام اخي الكريم اريد ان اطرح عليك بعض مسائل النحو تفضل بتسليم وتوفيق من الله كم علامات الاعراب علامات الاعراب 14 ما هو اسم الذي لا ينصرف هو اسم لا يقبل الكسرة ولا التنوين كم اقسام الاسم الموصول وما هي اقسامه اثنان الاسمان النص والمشترك ما هي النواسخ التي ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي ثمانية وعشرين كان وأخواتها وحروف المشبهة بليس وأفعال المقاربة مثل المعارف في بيت من العمريطي قولي كابني وابن زيد وابن ذي وابن الذي ضربته وابن البذي كيف يرب قول الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد الواو واو العطف لم حرف نفي وجسم يكون فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وهي من تصرفات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر له جار مجرور متعلق بيكون كفوا خبرها مقدم منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره أحد اسم يكون مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وبتقاطعنا ما واضممنا مع اللزوم في مرور به وجل مثل جلا هابت وذارت وأجا كرهام به وعم زم وساح من لا إذ ملا وأللم وسار خان شك أبا وشاد داعي عدا شق خاش شغل إي دخلا وقش قوم عليه ليل جن وراش شا المزن ضاش وثلا أسله ثللا
هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعونا إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا ضيقه وجله حتى
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع المسند المتصل الإسناد من روي حتى المصطفى ولم يبين وما بسمع كل رامي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل وما بسمع كل رامي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف النتا مثل أما والله أنبان فتى كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسما كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل ليس من يقضع ضرقا بطلا إنما من يتق الله البطل صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل صدق الشرع ولا تركن إلى
حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل عرض الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول
الموت على الخلق فكم قل من جمع وأفنى من أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل حين نموت وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أين عاد أين فرعون ومن رفع الأحرام من يسمع يخل حين عاد ليلة فرعون ومن رفع الأرض من يسمع يخل والغزوة الكبرى التي ببادر في السوم في السابع عشر الشهر وواجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال العشر وواجبت لي زكاة الفطر من بعد بدر ليالي العشر وفي زكاة المال خلف فادر وماتت امنة النبي البري وفي زكاة المال يقول مبادري وما تجنبه من البر رقية قبل رجوع السفر زوجات عثمان وعرس الظهر وغير من دار جوع السفر يجد عثمانا
فاطمة على علي القادر وأسلم العباس بعد الأسر فاطمة على علي قدري وأسلم العباس
وقينقاع غاسهم في الإثر وبعض ضحى يوم عيد النحر
intaasi kadib waxaa madasha laga akhriyey warbixin kooban oo ku saabsan macadka cabdalla casaam iyo sida uu shaqeeyo walaalayaal ilaahi subxaana watacaala ayaa ku mahadsan allaha nagu soo kulmay makaan makaanadiisa ka mid ah ee allaha nooga nicmeeyey nicmooyin fara badan oo aan la koobi karin oy u wan yihiin nicmatulislaam wa nicmatuliimaan allaha noogu nicmeeyey ee ka mid ah nicmooyinka allah subxana wataala uu noogu nicmeeyey waxaa ka mid ah nicmatulamni ayaa ka mid ah insha allahu tacaala waxaan eh, doonayaa inaan ka hadlo macadka cabdalla cazaam taariikhdiisa bidaaya iyo wa nihaaya inaan ka hadla ayaan insha allahu tacaala rabaa oon insha allahu tacaala intaasi macadka cabdalla cazaam maalinku bilowday ilaa alaana oon hadda joogno macadku wuxuu soo maray iyo xaaladaadkiisa kala duwanaa darajaadka lagu gaaray iyo maalinka la imaanayay iyo hadda waxay ku kala duwan yihiin ayaa insha allahu tacaala ayaan doonaya inaan af soomaali ku sheego marka taariikhda macadka uu furmay waxay ahayd toban iyo kowda bisha shanaad kun afar boqol afartan iyo toddobadii hijriga bisha la yidhaahdo jamaadul uula waafaqsan labada bisha toban iyo koowaad labada kun labaatan iyo shanta bisha la yidhaahdo nofembar ayuu macadka cabdil cazaam bilowday wuxuuna ka bilowday halka hadda aan joogno ayuu ka bilowday waxaa lagu furay arday aad iyo aad u tiro badan oo runtii inta maanta meeshan joogta iyo in kaleba marka macadka cabdil cazaam wuxuu soo maray taariikhaad aad iyo aad u tiro badan oo runtii haddii waxa weeyaan baxthi fara badan laga sameeyana aanan soo koobi karin haddii maalmo la siiyo iyo haddii bilooyin la siiyo iyo haddii waqti ka badan la siiyoba aan la soo koobi karayn sidaad ogsoontihiinba macadka maalinka la furayay markaad arkaysaan waxay ahaayeen dad darajaadkooda inta badan ay hooseeyaan bay ahaayeen dad culamo ahna inta badan way ku jireen Ee, halka maanta la yidhaah- la dhihi karo ee, haddii soomaali ay intaan usoo baxda waxaa weeyaan ragga hadda meesha fadhiyo oo cabdilcazaam inta maanta ku jira ama dhamaysana hadday usoo baxaan la dhihi karo jahli iyo gaalnimo iyo dulmi ama iska alaab qaataan oo ka tagaan soomaaliya ayaa la dhihi karaa marka loo fiiriyo macnaha ragga maanta kasoo baxaya cabdilcazaam kayda waxaa lagu soo qaatay duruus aad u tiro badnayd waxaa lagu soo qaatay waxaa weeyaan alqur'aan wa culuumuhu ayaa lagu soo qaatay qur-aanka iyo culuumtiisa ayaa lagu soo qaatay qur-aanka inta badan waxaa weeyaan toban iyo shanta juz taxfiid u ahaa tafsiirkii baa lasoo bartay halkaan lagu akhrinayay waxaa hadda waxaa weeyaan maanta ee, ina sarcaada ma ahano halkaan baa lagu akhrinaya waad arkaysaan inta fadhidaana kasii daran ba ninka hadda meesha soo istaagaya inta kaloo fadhidaa kasii daran ilaahi waa kuwaas subxaana watacaala waxaa kale oo labay qur-aanka kariimka ah raggii meesha ka akhriyay inta fadhida ayagana la siimad oo kasii badisaba Ee, waxaa kaloo la mid ah ee, qur-aankii waxaa la bartay tasxiixi baa la bartay oo waxaa weye qur-aankii tasxiixiisi baa la bartay tajwiidkii baa la bartay in kaloo la hadmaashana waa la bartay iyadana waxaa kaloo la bartay caqiidada waxaa la bartay ee, caqiidadii baa la bartay waa wax maanta adduunyada waxaa weyan ay ku wareersan tahay oo waxaa weeyaan ummadda ay ku kala tagtay oo waxaa weeyaan ummadda maanta ay ku kala yaacday weeye caqiidadii caqiidadii baa dadka laga saxay intaan oo caqiidadii ka saxmatayna waa ilaahay mahadii nin kasta uu kuman kun qof ama boqol qof u gaarsiiyaba ilaahay mahadii caqiidadiina siday ku saxantay waxaa weeyaan ee, waxaa kaloo mataqaanaa ka mid ahaa kitaabaha meesha lagu akhriyay axaadiida rasuulka axaadiidii culumtoodu waa la qaatay waxaa weeyaan xadiid kasta axaadiidii waa la xifdisan yahay inta badan ama waxaa la hayaa fiq waxaa la hayaa qawaaciddooda la hayaa ama macnahoodii baa la hayaa xukunka ay leeyihiinna waxaa weeyaan ee, waa la- ayagana mataqaanaa waxaa waa la sheegayaa oo ninkaas uu yaqaana xukunka ay leeyihiin marka ee, marka waxaa weeyaan kitaab- meesha duruus fara badan ayaa lagu qaatay insha allahu tacaala ee, waqtiga oo iska yar awooday ayaan halkaas ugu sii baxayaa intaasi kadib waxaa munaasabadii booqashada ahayd ka hadlay sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bakool oo ka mid ahaa martidii booqatay macadka الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إخوة الكرام أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى ينقوم هذا علينا نعموين فرح بدن لأن سوكو بكرين وأيكو انتهي نعمة الإسلام والإيمان الله سبحانه وتعالى نسيه نعمة الجهاد ونعمة الأمن والاستقرار كل هذه النعم إله سبحانه وتعالى ينقوم هذا علينا بعد الله وحن أم هذا علينا يا إدارة معهدك عبد العزام جزاهم الله خير الجزاء ومعلمينتي واسكو دوبن جهدك إيو آه، dadaalka ay wadeen oo mirihiis maanta noo muuqday oo horteena lagu soo bandhigay jazaahumullahu khayra jazaa ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu miisaan miisaankooda xasanaadka uu u saaro ee, sadaqa jaariyan inuu ilaahay ugu dhigo oo xadiidkii rasuulka sala allahu alay wasalam ayaan ugu tahdiyeynaynaa uu ahaayey qofka hadduu dhinto camalkiisa uu go-ayaa ilaa min talaatin waxaa ka mid ah oo cilmin yuntafacu bihi Ee, ilaahay ha ugu dhigo macalimiinta iyo madiirka iyo dhammaan saasaan leenahay waxaan kaloo u mahadcelinaynaa ardayda oo naftarkooda juhdi badan bixiyey muddada aan hadda maaragtay oo sanadka ku dhowaad oo meeshaan ay ku xariisnaayeen wax yar unbaa maaragtay sanadka hadda ka dhiman sagaal bilood taqriiban inuu furan yahay macadka ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala Ee, iyagana juhdi iyo dadaal badan iyo ee, hawshii loo idmaday oo ahayd diyaarintii kutubtii waxbarashadii iyagana maanta aqoontoodii iyo miraha ay xambaareen oo dadka muslimiinta ay u xambaareen oon maanta aan arkayno jazaahumullahu khayra jazaa baan leenahay intaas waa mahadcelin bacdallaahi aan intaas u mahadcelinayno ee, maktabka dhexe dacwada ee haragga shabaab mujaahidiin oo iyaga naftarkooda hawshaan maaragtay tawaliyey oo iyaga mutaabacadii iyo dabagalkii iyo hawshii iyo muqararkii iyo macalimiintii wixii dhan isku duway Ee, jazaahumullahu khayra jazaa baan leenahay intaas markii aan ku gudbo walaalayaal saad ogtihiin dadkaan meesha ku xareysan oo ku dhowaad boqolka ah oo wejiyadan maaragtay nayarada ah ay nuurayso oo ifayso waa dad maaragtay la la sugaayo oo bannaanka iyo wilaayaadka markaanu nahay dad aan dhararayno aan sugayno aan isleenahay dadkii waa soo daaheen say wax u jiraan marka insha allahu tabaaraka wa tacaala baahi ayaa ka jirto meelihii aad ka soo tagteen jahli badanaa jiro marka insha allahu tacaala in aad dadaashaan waan idinku dardaarminayna insha allahu tacaala waxaan rabnaa insha allahu tacaala hadafka halkaan aan u imaadnay ee, annagoo insha allahu tacaala wakiil ka ah walaalaha annagana la mid ah wilaayaadka oo hadda maaragtay raggooda meesha joogo rag badan ayaa nala lahaa shaqadan ziyaarada ah iyo booqashada ah iyo qiimeynta aqoonta ardayda iyo waxbarashadooda iyo mustawahooda akhlaaqiga iyo kan diinigaba ama ee, tacliimiga inaan qiimeyno dad nala wadaagay baa jiray oo aan isku qornayn laakiin hoogaa shaqa iyo waxyaabo badan ee soo dirsay dartood maaragtay ay uga baaqdeen annaga ayaanu ku matalayna insha allahu tacaala dhammaan wilaayaadka ragga wulaada ah annagoo afkooda aan ku hadlayno kolley meeshaan waxaa joogta sideed wilaayo wilaayaadka kow iyo tobanka ah markii laga reebo banaadir iyo galgaduud iyo mudug sideedka kale wilaayo waa joogaan jazaahumullahu khayra jazaa waxaan leenahay ee, baaraka allahu fiikum waa mahadsantihiin Ee, annaga hadafka annaga wuxuu ahaa in aan soo booqanno oo laydin tanshiidiyo hoogaa ragga maaragtay nashaad la geliyo aqoontoodana la qiimeeyo maadaama dadkii maaragtay la sugaayay ay yihiin oo saaxadii iyo maaragtay een, wilaayaadka ay u baahan yihiin walaalayaal cilmiga fadiiladiis iyo wanaagiis waa laga hadlay culimmada ka hadashay ma ku noqonayno cilmiga marka waxaa waaye shubahaadka iyo culimmada shubahaadka iyo shahawaadka iyo dadku marka ay fasaadayaan oo adduunyo ay duufsanayso dadka ilaahay dadku ku badbaadiyey waa culimmada rabbaaniyiinta ah ilaahay idinka dhigo culimo rabbaaniyiin ah insha allahu tabaaraka watacaala waad ogtihiin hal qisa markii aan soo qaadano qisaas oo dadku inay halligmaan oo adduunyo ay rogto ay maaragtay ay ku sigteen badanaa jirtay oo marka culimmada ilaahay sabab ugu yeelay inay ku badbaadaan waxaa ka mid ah qaaruun oo kale markii ilaahay uu ka hadlay ee, ina qaaruuna kaana min qowmi muusa fabaqaa calayhim waataynaahu min alkunuuzi maa ina mafaatixahu latanuu bilcusba marka nin hanti badan ilaahay siiya adduunyo dhan uu haysto ah dadkii marka maaragtay maangaabka ah waxay dhaheen adduunyo un keliya in ku garaadla ahaa adduunyo un arkayeen maxay dhaheen yaa layta lanaa mithla maa uutiya qaaruun innahu laduu xadin cadiim allow maana la siiyo wixii ha- eh, qaaruun la siiyey oo adduunyo ah markaa dadka ahlulcilmiga maxay dhaheen ila dadka maxay ku sigtaan in adduunyada ay duufsato waqaala aladiina uutuu lcilma weylakum thawaabu llahi khayrun liman aamana waka وعمل صالحا ولا يلقاها الا صابرون يجا برارجي waxay dhahan war adduunyo wax weyn ma ilaahay thawaabkiisa aakhiro aakhiro ayaa weyn adduunyo wax weyn ma lagu kalsoon marka dadka culimada ah waa dadka maartay la iftiinsada dadka maartay dadku shahawaadka iyo shubahaadka uga dega waa jazaakum allahu khayra jazaa waa idin soo dhaweynayna ani an lakum aan leenahay aqoontii iyo wixii aad soo bandhigteen hadde aad iyo aad bay noo farx gelinaysaa aad iyo aad noo ugu farxsannahay ilaahay idin barakeeyo imtixaanaa jiray oo qiimeyn ah horey loo qaaday aniga sheekh waaliga abu jacfar aan horey u qaadnay Ee, kaasaaba maartay farxad weyn aan dareemayna maasha allah ilaahay ha barakeeyo bandhigaan markii la sameeyeen hadda iyadana liyadmaina qalbi ay sii noqoto sooma liyadmaina qalbi jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay idin barakeeyo miisaankeena sanaadka ilaahay idinku kabo walaalayaal waad ogtihiin waxbarashada sida shiikha hadda uu sheegayo nin kastoo maanta la dhahayo shiikh hebel saan wax maku soo barnay fursadan qabla xarakata shabaab almujaahidiin ma ayna jiri jirin waxaa la aadi jiray baar dheer iyo maartay marko iyo maxaan ku idhahdaa kelinka shanaad ee, godoy iyo meelahaasaa la aadi jiray dhib badanaa la mari jiray raashinkaan la heli jirin khudabadaan la heli jirin laakiin hadda injaazaadka xarakata shabaab almujaahidiin ugu waaweyn waxaa ka mid ah la dagaalanka jahliga sooma la dagaalanka jahliga koryeelidda cilmiga iyo diinta islaamka jazaakum allahu khayra jazaa macaahidna ay maartay ay- ay ka yihiin kow marka ilaahi subxaana wa taala ha idin barakeeyo ha la dadaalo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa nicmada iyo fursada maanta aad hesheen oo ay naadir tahay in maartay dad ay helaan inaad ka faa'iidaysataan aysan noqonin hal bacaad lagu lisay aysan noqonin ilaahay baan ka rajaynaynaa waana muuqataa wanaag iyo kheyr allah subxaana wa tacaala waxaan rajaynaynaa macadkan insha allahu tacaala miraha soo baxay ee noo muuqda ilahay nagama qadiyo jazaakum allahu khayra jazaa cadowgan ilahi ha naga jibiyo wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayadda islaamiga ah ee bakool markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimaddii uu halkaasi ka jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee baay sheekh xamsa abu jacfar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك Een, marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala ina siiyey nicmooyinkiisa faraha badan lahoo waaweyn bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala Een, dhammaan ee, cid kastoo mudan in loo mahadceliyo ee, halkaan ha joogto ama ha ka maqnaatee dhammaantooda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayr Een, halkaani waxaan kala kulanay wax aad u qiimo badan oo na farxad geliyey Een, dad markii shaqo loo diro hawshii haddii ay sheegaan in ay ka soo dhalaaleen ama ay soo dhammaystireen oo si fiican ay usoo qabteen haddana aad kormeer u dirsato aad u tagto warkii inuu xaqiiqi yahay oo dhab uu yahay waad ku farxaysaa soo ma ah cabdalla cazaam ardada joogta iyo macallimiinta joogo iyo maamulayaasha iyo ragga hadda ku sugan oo jooga waa rag een, meelo badan laga sugayo shaqana loo soo dirsaday oo islaamka hadda shaqo uu ku ogyahay lagana war sugayo maxay xaqiijiyeen raggii maamulka iyo macallimiinta dadkan waa shaqadoodii inay wax fahansiiyaan fahamka ilaaha qaybiya oo bixiya Ee, laakiin in maxay ahayto ee, waajibaadkii ka saarnaa iyo wax aqoontii iyo cilmigii inay bixiyaan dadka la rabo inay cilmigaa gurtaan oy qaadaan oy ku intifaacaan oy ku camal falaan oy fahmaan oy soo xambaaraan si ummadda kale ay u gaarsiiyaan ardada waay la sugayaalaa tihiin marka meel xaafad markii biyo la-aan ay ka jirto oo gaarig dameerka uu ku maqan yahay meesha biyaha laga soo dhaaminayo maantana biyo lama ka- wax lama karin shalayna xaalka ma sahlanayn xalay maxay ahayto saasaa lagu baryay laleeyahay biyahaasi yaa tabaaya qof kastoo cidda ku nool soo saas ma ah aabbaha hooyada ilmaha martida qof kastoo gurigaa jooga baahida iyo walaac ugu weyn oo ku taagan maxay tahay biyaha uu sugayo saa dareemaysaanba walaayaadka waa laidinka sugaaya aad iyo aad aa laidin sugaaya walaayo kastoo meeshan uu rag ka joogo waxaa laga yaabaa inay ku xisaabtamayso raggii machadka ku jiray way kuu soo go'i doonaan waana lagu intifaaci doonaa insha allahu tacaala haddii marka ardadii lagu xisaabtamayey oo culimmada ahayd ee sidii la rabay ay noqon waayaan maxaa imaanaya muraljabaa imaanaya sooma xeer xaraka mas-uuliyiinteenii nooga sarraysay ilaa maktabkii ilaa walaayaadkii meel kastoo la inaga sugaaya niyadjabbaa imaanaya haddii ay noqoto sidii la rabay se kasii fiicanna maxay noqonaysaa wax lagu farxaa imaan doona waxaan rabaa inaad ku fikirtaan dad aad loo sugaaya doonaya inaad tihiin sheekhana waa uu baraarujiyey culimmada iga horraysayba waxaan ugu celcelinaynaa marka waxaa weeye soomaalidu waxay tidhaahdaa faraska isagoo ordaya ayaa la garaacaa si uu orodka orod ugu daro soo maha waxaan ugu celcelinaynaa waxay tahay inaad halkaa wax ka dhedhansataan aad wax kala baxdaan alcaaqilu waxaa la yidhahdaa yafhamu alishaara ninka caqliga u saaxiibka ahi haddii wax loo ishaaro waa fahmaya wax laga rabo haddii loo sheego kaba sii daran soo maha haddii mar labaad looga celiyo oo nin saddexaad ugu celiyana wuxuu isleeyahay miyow amaad bagaabisayba oo maxaa jira naftiisuu mulaaxaday jazaakum allahu khayran waxaan rabnaa marka een, talabada sharafta leh qiimaha badan leh oo cilmigii hadda ay soo xambaareen wax ka badan oo ka mid ah qiimayntii horena aan ku aragnay haddana cardiga ay ku soo bandhigeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayr horta mad ogaada dadka inta badan waxay dhahaan ardi wax laguma qiimeeyo maxaa yeelay ardayga wax loo soo diyaariyey ama asaga soo diyaarsadaydu kuu soo akhrinaya saasaa la dhahaa sooma ninkii wixii uu diyaarsada akhrin karaa culimo ah aslan saas soo ma ogediin ninkii intuu wax soo diyaarsada ummadda u sheegi kara ninkaas waay culimmada lagu sheegay ma waxaad u malaynaysaa culummada adduunka soo martay inay wada xufaad ahaayeen oo maske- masale kastoo la sheegay ay kor ka ka cabi jireen mayna dhici jirin imaamu maalig inuu ahaa baan falayaaye masaa'il badan baa loo keenay dhowr buu ka jawaabay inta kale wuxuu yidhi maxay laa adri laakiin ninka culimmada maxaa la rabaa masaladii loo sheegay inuu baxsin karo baarin karo soona saari karo maqsadku waa intaase cilmiga wax la xifdo waa uu ka ballaaran yahay wax la xifdiyo oo hal machad lagu xifdiyo ama maxay ahayto ardo meel joogta ay xifdiyaan waa uu ka ballaaran waa ka guda weyn yahay intaad hadda xifdiseen wakhtiga idinkaga baxay waad ogtihiin baan falaya haddii marka cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala oo dhan baa la xifdinayaa la yidhaahdo waxaa weye waa culimmada tay dhihi jireen wuxuu ka bilaabanaya cilmiga min almahdi ila allaxdi soo maha marka waa wax cimrigaadi la soconayo waxaad xifdin karta wada xifdin karta maaha ardooy waa laidin sugayaa waa laidin sugaya walaayaadka oo dhan baa laidinka sugayaa bal khaarijil wilaayadaa laidinka sugayaa madaxda mujaahidiinta idin sugayso mujtamaca muslimka idin suga yaan la fududaysanin macahad cabdalla cazaam waa meelaha ilaha soo saara oo naadirka ah soo saara rag xul ah ayuu ka mid yahay jihaadka dhexe raggii uu soo saarayna hadda bifadlilaahi walaayaadka ragga ducaadda ka ah ayagaa u badan oo jeeshkay ku jiraan oo jamiic almakaatib bay ku jiraan raggii halkaan ay soo saartay oo istishaadiyiintay ka mid yihiin yah oo furumahay joogaan oo xisbaday ku jiraan oo walaayaadkay ku- ducaaday u badan yihiin oy ku jiraan meelkaasay ku jiraan waxaan rabnaa marka raggii idinka horraysaday looga faa'iidaysta ka sii daran in looga faa'iido oy ka dhacdo maxay howlaha tamayaatay ay dibiinkanaga macahad howlaha tamayaatay ay macahadka dibiinkanaga dadkii horey ugu baxay inay usoo shalleeyaan mar kale inay kusoo laabtaan jazaakum allahu khayran aad iyo aad waxaan u baarakaynaynaa juhuudda halkan ka jirto oo arday iyo macallimiin iyo maamuliyaal aan loo kala harin ilaa xeer maktab aad baan u baaragayn- u baarakaynaynaa waa tahniidaynaynaa waxaana dardaarmaynaa insha allahu tacaala tacaala in een, aan quruur iyo tacajub aysan nagu geline in aan naaqisiinnahay aan aamino si ay horay aan ugu kac jazaakum allahu khayr booqoshadan booqoshada ku xigta waxaan rajaynaynaa anagoo saan kasii fiican ama hawsha meel aan meeshaan ahayn ay noo maraysa inaan iskugu soo laabano baaraka allahu fiikum assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen jimco ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu إننا نلمح فجرا في شباب